aad baa mahadsan tahay cabdiwaxid allah u naxariisto ina lilah wa ina ilaa raajicuun cabdirasaaq saacid cusmaan waddani artist ayuu gunaaneysi jiray runtii horta naf walba way dhimanaysaa wati wakti bay leedahay waktigeeda ma naafayso cabdirasaaq wuxuu ahaa shaksi aan ku sifeyn karo sifo wanaagsan oo qof kasta uu leeyahay inuu lahaa wuxuu ahaa daacad hawlkar hal abuur maskax fiyowle dadku ay aad u jecel yihiin ixtiraam badan shaqadiisa aad iyo aad uga soo baxa waxaana kamid ahaa dadka maaragtay media ama warbaahinta gobolka mudug dadka ugu fircoon shaqooyinkooda kasoo baxa dabcan waan uga tacsiyanaya ehladiisa iyo qaraabadiisa iyo guud ahaan bahda warbaahinta codka nabadda iyo bahda warbaahinta soomaaliyeed iyo puntlandba iyo gobolka mudug uu ka baxay waxaan leeyahay ina lilahi wa inaa ilaa raajicuun axmedow imisa sano ayuu idaacadda ka shaqaynaya ku dhawaad wuxuu ka shaqaynayay sideed sano sideed sana soo dhaaftay wuxuu kamid ahaa shaqaalaha warbaahinta codka nabadda wuxuu ahaa reporter wuxuu ahaa technician wuxuu ahaa photographer wuxuu ahaa shaqaale firfircoon oo maaragtay lafdhabarka idaacadda ah dhaawac ahaan ayaa isbitaalka loo geeyey halkaa buuna ku geeriyooday runtii marxuum saxafi cabdirasaaq saacid cusmaan waddani wuxuu xalay saqdii dhexe abaarihii labaiyo tobankii iyo barkii ku geeriyooday isbitaalka magaalada gaalkacyo waddani oo soddon sano jir ahaa kana howlgelaya warbaahinta codka nabadda sida saraakiisha isbitaalku ay noo sheegeen waxa uu dhintay dhiigbax internal bleeding waxa la yidhahdo dhiigbax gudaha ah kadib dhaawac kasoo gaaray toorey looga dhuftay garabka bidix iyo wadnaha dhanka saraakiisha ciidamada booliiska taliyaha saldhiga gaalkacyo gaashaale axmed maxamed afrax isna wuxuu noo xaqiijiyey inay soo qabteen afar ruux oo lagu tuumayo in dilka marxuumka baaritaanna hadda uu ku socdo ilaa haddana aanan markaasan ogeyn sababta iyo sida rasmiga ah ee marxuumkaas maaragtay loo beegsaday ilaa iyo hadda ma jirtaa cid dilka loo geystay sababtii loogu geystay caddayn karta may waxaan ka horseedaa weli laamaha ammaanka iyo laamaha dambibaarista jawaabta ay kasoo bixiyaan baaritaanka hadda ay gacanta ku hayaan hase ahaatee waxay kusoo beegmaysaa maalmihii lasoo amaadeedaynu kasoo gudubnay falo noocan oo kale ayaa kusoo badanayay magaalada gaalkacyo oo dhalinyaro tuuriyo ku hubaysan iyo budad ayaa magaalada gaalkacyo isku dhexaystay ama isku dagaalayay waa macquul in arrimahaas oo kale ay saameyn ku yeelan karto hase yeeshee weli kama hordhacayno baaritaanka ay wadaan ciidamada booliiska weriye cabdirasaaq wuxuu noqonayaa allah u naxariistay weriyihii lixaad ee gobolka mudug ku geeriyooda dhowrkii sano arrintan maxay weriyaasha gobolka ku beeri kartaa dabcan gobolka mudug wuxuu kamid yahay meelaha sida xaaladda adag ay ka jirto marka loo eego badqabka suxufiyiinta ay ku shaqeeyaan warbaahintuna ay ku shaqeyso marxalad ka duwan marxaladaha kale ee dalka dabcan wuxuu kamid yahay meelaha ugu badan ee saameynta kula shaqadooda hase ahaatee suxufi kasta oo ka shaqeeya magaalada gaalkacyo wuu ka daragsan yahay waa la socdaa xaaladda uu ku shaqeynayo oadu adag taas oo inta badan suxufiyiintu ay la kulmaan handadaado ayna ugu weyn tahay waxyaabaha ay la kulmaan in naftooda ay ku waayaan shaqada ay hayaan ama waktiyada ay shaqada ka shaqeeyaan marka wax saameyn oo maaragtay aan ahayn tii hore oo ka duwan dabcan cabdi waxayd kuma yeelanayso